kormeeraha degmada afbarwaaqo u qaabilsan wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa xiriga ka jaray qayb cusub oo lagu baran doono tiknolojiyadda iyo kombyuutarka oo lagu soo kordhiyey iskuulka deegaanka bitaale ee gobolka mudug munaasabadda xerig jarka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka deegaanka bitaale waa kan kormeeraha deegaanka afbarwaaqo u qaabilsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlaya qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey iskuulka deegaanka bitaale waxaan rabnaa inaan u mahadnaqo marka marka subxana wataala ilahi umahadnaqaynaa midda labaad waxaan mahadnaqaynaa maamulka deegaanka bitaale haddaysan maamulka deegaanka bitaale aysan gacmaha is qabsan oysan sidaas u shaqayn shaqada maanta meesha ma soo gaarteen sidoo kale waxaan mahadnaqayaa maamulaha iskuulka iskuul waxaa wax lagu dari karaa markii uu leeyahay management maamul wanaagsan macalimiin wanaagsan dad u diyaarsan xaqiiqatan iskuulka waxa la dhihi karaa waa lagu guulaystay haddii uusan iskuulka maamul fiican macalimiin fiican uusan ahayn qalabkani qarashka lama geliyeen sidaas ugu dambeyn waxaan rabaa inuu mahadnaqo ninka hogaamiyaha ah maxamed roob la yidhaahdo waxaan dareensannahay soomaalida iska warhaysaa in taleefanna badan usoo dhexay lii maxamuudow han dhaafsiin barnaamijkaas oo ku adkaystay in dalkii deegaankiisa asoona qabiil u firiyeen u firiyeen sagal u firiyeen in fi sabiilillah meeshaas u keeno waxaan aaminsannahay maxamuudow sida cabdullahi ayse taariikha ku xusi doonto baalda ka gashay wax baana deegaanka soo u qabatay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dardaaran ku daro marka reer bitaal waxaan rabaa maanta inaan ka faa'iisto anu ku hadla maca wasaaradda waxay waabaa waxaa yidhi bal yidhaha ballaxadde baa waxaa yidhi abaar xun dhacda biyo boori waa marka biyo waa laqi jira markaasaa roob badan baa ilaahay balli ku daayay nin baa soo agay markaasuu yidhi ballaxaddow war maanta wuxuu yidhi deeq alla kumana deeq xisho reer bitaal waxaa leeyahay haddii wasaaradda la shaqaynayso jaariddii hortaagan tahay maxamuud intuu soo maray meel kasta soo gudbu markaa soo istaagay uu ilmihiis diyaadka u keeno kumbiutar walaa deeqal deeq intaa shitaan dadka meeshaas waxbara laha keena oo ilmaha keena kumbiutar la keenay xoole wax ku baran maayaan dadkana wax ku baran maayaan waa carruurta ay haysatiin waa cunugiini waxaa ilaahay u mahaysan reebitaan uu dardaanaga ah maanta haddaad nabad haysataan oo waxbarashada lacag la-aan tahay oo wasaaraddu ay feedin program ilmihii quudin yeelayaan oo unugii asoo shan iyo toban jira jaamacada aan dugsan aan gaarin uu kumbiutarka dul taagan indhihiin ay ku aragtaan inaad gacmaha laalaastaan waa doqonnimo waxaan dhihi lahaan dadka shaqada wada sida maamulaha iskuulka ninkii maanta shaqada ii qabtay ma ahan keliin alaabta keen wuxuu rabaa sanad dambe dhiirgelin uu helo yidhaahdo wixii abuur meesha waxaa geysay geedka markii la abuur waxa loo abuuraa in lagu hergalo